بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير درسيgeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda boqol iyo lixaad ee suuratu lbaqara ilaahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala maa shaygii nansakh aan nasakno oo min aayatin aayad ah oo aan zuulino rafcino ow nunsihaa ama aan ilowsiino dadka xifsan aan ilowsiino na-ti waa la imaanaynaa bikhayrin mid ka khayr badan minhaa aayaddaas ow midlihaa ama iyadoo kale alam tacalam miyaada ogeyn nebi maxamed iyo cid walbow ana allaha alle calaa kulli shayin qadiir shay walba inuu yahay mid awooda waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheyd suuratulbaqara gaar ahaan meelihii ilaahay uga warramayay subxaanahu watacaala reer bani israa'iil iyo xumaanadooda iyo damadaabayadooda iyo iska daba wareega iyo dabaguryeynta ay dabaguryeynayaan iyo ka daba wareega iyo xaqa iyo aalu xaqa iyo ambiyada ilaahay ka daba wareegayaan meeshaan ilahay wuxuu uga warramay subxaanahu watacaala wax ku saabsan nasakha nasakhuna iyo annasku luq ahaan waa isaala iyo zuulin ama waa naqlin iyo rarid waxaana culimmadu nasakha u yaqaanaan xukum sharciya oo daliil thaabita ku sugnaaday oo daliil sharciya ku sugnaaday ayaa la rafcinaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu rafcinaa wuxuu ku rafcinaa daliil kale ayaa lagu rafcinaa oo sharci ah ilaahay subxaanahu watacaalana koonka isagaa iskaleh oo maalikulkowna isagaa ah walmaaliku yatasarafu fii milkihina kayfa yashaa cid walbaa waxa ay leedahay say doontay ugu tasaruftaa ay u maamushaa ilaahay marka subxaanahu watacaala addoommadiisa marku doono ayuu wax ka xarimaa marku doonana waxa u banneeyaa waxuu doona waa ka xarimaa waxuu doona waa u banneeya ilaahi subxaanahu watacaala wixii ilaahay uu shala xarimay ayaa ilaahi subxaanahu watacaala hadduu doono ou maanta bannaynaa wixii shalay uu banneeyana ilaahi subxaanahu watacaala hadduu doono maanta ayuu xarimaa facaalun limaa yuriid waa ilaahi subxaanahu watacaala waa facaalun limaa yuriid nasakhu marka waa shay saasa gaaladii marka mushrikiinta ahaa iyo kuwii yahuudda ahaa iyo ahlukitaabkii qaar ka mid a ayaa arrintan waxay ka fursad ka dhigtay oo u arkay inay tahay fursad ay uga faa'iidaysan karaan ama ay ku gaari karaan tanaqus ay tanaqusaan iyo durid ay duraan kitaabka qur-aanka ah iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam runtiisa ay duraan marka waxay dhaheen maxamed waa nin wareersan dadkiisa iyo asxaabtiisa maanta hadaluu faraa birrina waa uu ka reebaa ilahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala maa shaygii nansakh aan nasakhno oo min aayatin ow nunsihaa na'ti bikhayrin minha nimankaasaa loogu jawaaba maa sheegi ilaahay wuxuu yidhi nansakh aan nasakhno oo aan rafcinno xukunkiisa oo min aayatin aayad ah ow nunsihaa ama aan ilowsiinno cidda xifdisan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu kow ka yahay na'ti waa la imaanaynaa bikhayrin minhaa aayaddaas aan rafcinnay oo aan nasakhnay wax ka khayr badan ow midlihaa ama iyadoo kalean la imaanayna nasakhuna waa nuucyo fara badan qur-aanka ku jiraahi siyaabaha wax loo nasaqo waxaa ka mid ah aayadda lafdigeeda iyo macnaheeda in la isla nasaqo waa dhacdaa lafdigiina kuma yaallo qur-aanka xukunkeediina waa la rafciyey sida suuratul axsaab waxay sheegaan culimmadu mufasiriintu suuratul axsaab waxaa la yidhi waagii hore waxay la ekeed suuratulbaqara intaana laga soo reebay intii kale waa la nasakhay caaisha radi allahu tacaala canha kamaa fi saxiixi waxay leedahay qur-aankii la soo dejiyey waxaa ku jirtay toban nuugmo oo canugu hadduu hooyo nuugo aan isaga dhalin wax xarimaya kadibna waa la nasakho shana lagu nasakhay tiri tobankii nuugma aawe lafdigoodiina waa la nasakhay aayadahaas xukunkoodiina waa la nasakhay qaybtaas marka waa qayb marna lafdigaa la nasakhaa laakiin waxaa la reebaa xukunkiyaa la reebaa waana yar tahay waxay culimmadu ku miaaliyaan waxay dhahaan qur-aanka waxaa ku jiri jirtay aayad lafdigeedii la nasakhay laakiin xukunkeeda uu baaqi yahay oo ka warramaysay dadka guurka xalaashaa soo maray hadday zinaystaan xukunkooda wuxuu yahay oo ahayd ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatta nakaalan min allah haddii qofka guurka soo maray oo ragga ah iyo gabadha guurka soo martay ay zinaysato hala rajmiyaa ilaah yidhi lafdigeedii waa la nasakhay aayaddaas laakiin xukunkeedii waa baaqi qaybta saddexaad waa qaybta qur-aanku u badan yahay waxaa la nasakha xukunkiyaa la nasakha aayadda laakiin lafdigeedii qur-aanku ku ollaahoo waa lagu cibaadaysaa akhriska lafdigaas waa lagu cibaadaysanaa sida aayaddii musaabarada ka warramaysay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waajibinayay qof walba muslima inuu la sabartamo toban nin oo gaalo ah iyo wixii ka yar oo uusan ka cararin oo u dhigmo kadib waa la fududeeyey arrintaas waxaa qofka muslimkaa lagu waajibiyey laba nin iyo wixii ka yar inuu la sabartamo ou dagaalka uusan uga cararin uusan uga baqan ou la dagaalamo oo u dhigmo ayaa lagu nasakhay labadii aayadood bana qur-aanka iskula yaalla mithaalkeeduna taas waa fara badan yahay ilaahay marka wuxuu yidhi maa sheegay nansakh aan nasakhno oo min aayatin aayad ah ow nunsihaa ama aan hilmaansiinoon ilowsiino ciddii xifdsaneed na'ti waan la imaanaynaa bikhayrin minha sheegaas midka khayr badan sheegaas aan nasakhnay midka khayr badan aan la imaanaynaa hoo soo ugu khayr badan yahay laba siba ugu khayr badnaa karaa ama aayadda gadaal laga soo dejiyey aayaddii hore laba siba uga khayr badnaa kartaa waxay uga khayr badnaa kartaa waa ka fududaa kartaa oo dadka ugu dhib yaraa kartaa waxay kaloo uga khayr badnaa kartaa waa ka ajir badnaa kartaa ow midlihaa ama ayadoo kale ayaan soo dejinaynaa ayadoo kale aan soo dejinaynaa sheega ayadoo kale waxaa lagu mithaaliyey baytilmaqdisa waagi hore loo tukan jiray kadibna waa laga jeestay waa la nasakhay qibladaas waxaa loo nasakhay oo loo jeediyey dadka kacbadaa loo jeediyey marka xagga dhibka labadooda waa iskaga mid in xagga loo jeestay in xagga loo jeesto dadka waa iskugu mid ayaga ayaga waa iskugu mid marka ow midlihaa ama ayadoo kale ayaan ku nasakhaynaa ilaha yidhi subxaanahu watacaala marka nasakhu waa saas ilahay marka wuxu le maa nansakh min aayatin ow nunsihaa qiraa'o kalea ku jirta ow nunsihaa oo ah ow nansahaa ama aan dib dhignaa markaas laleeyahy na'ti waa la imaanaynaa bikhayrin mid ka khayr badan minhaa ka khayr badan waxaa laga wadaa dadka uga nacfi badan oo uga dhib yar ow midlihaa ama mid ayadoo kale ah ayaan ku bedelaynaa aayaddii aan nasakhno ilahay marka wuxuu yidhi alam taclam miyaada ogey nebi maxamed iyo cid walbow ana allaha calaa kulli shayin qadiir gaaladu markay dadka ku tashwiishinayaan arrintan iyo shalay maxaa xukunkan loo soo dejiyey maantana xukunkii loo rafciyey oo loo nasakhay markay dadka tashwiish ku gelinayaan ilahay wuxuu yidhi cid walba muwaada ogeyn ilaahay wax walba inuu awoodo waxaas uu awoodana ay ka mid tahay in ilaahay subxaanahu watacaala shalan uu xukun soo dejiyey maantana uu xukunkii bedelo alam taclam miyaad ogeyn an allaha alle calaa kulli shayin shay walba dhammaantii qadiirun inuu awoodo alam taclam miyaad ogeyn nebi maxamed iyo cid walbow ana allaaha alle lahu asaga inuu u sugnaaday keligiis mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo boqortooyadooda iyo walardi ardada ardooyinka boqortooyadooda wamaa lakum idinmana sugnaanin min duuni illaahi alla sukadiis min weliyin mid umuurtiina tawaliya walaa nasiirin iyo mid idin gargaara waxyaabaha daliilka usii ah in ilaahi subxaanahu watacaala oo wuxuu doono uu bedeli karo uuna bedelaayo arrintaasuna aysan wax la yaab la ahayn waxaa ka mid a in ilaah yidhi alam taclam miyaad ogeyn an allaha alle lahu mulku samaawaati waalardi cirarka toddobada ah iyo dhulalka toddobada ah iyo inta udhexayda yaa mulkigooda iskaleh yaa boqortooyada iskaleh yaa ku tasarufa yaa maamula yaa iskaleh yaa usoo rabo ka yeela allah subxaanahu watacaala allihii marka samaawaadka iska lahaa oo maamulahayay oo boqorka ka ahaa wuxuu doonou nasakha wuxuu doona waa bedela wuxuu doona waa xarima wuxuu doona waa xallila am turiiduuna mase waxaad doonaydaan an tas'aluu inaad weydiidaan rasuulakum rasuulkiina kamaa su'ila muusa muuse sidii loo weydiiyey min qablo hadda ka hor waman yatabadel ilkufra kufriga ee gaalnimada ciddii ku bedelata biliimaani iimaanka faqad dalla kaasu waa lumay sawaa'a sabiili waddadii toosneedu ka lumay ama waddada bartankeeda ayuu ka lumay culamada qaar waxay dhahaan aayaddan cidda lagula hadlaho lagula khitaaba waa nimanka la yidhaahdo yahuudda oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam su-aalo canaad weydiinayo su-aalo tacanud weydiinayay ayaa waxaa lagu yidhi am turiiduuna am bimacnaa bal waaye bal iska dhaafe turiiduuna ma waxaad doonaydaan aturiiduuna ma waxaad doonaydaan an tas'aluu arrintii hore ka tage an tas'aluu inaad weydiidaan rasuulakum rasuulkiina inaad weydiidaan su-aalan aad weydiidaan oo kamaa su'ila ay midla maa su'ila muusa wixii muuse la weydiiyo oo kalea miyaad rabta in rasuulkiina weydiidaan min qablo hadda ka hor muuse la weydiiye sidii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam su-aalo madax adayga loo weydiiyey miyaad rabtaan inaad rasuulkiina u weydiidaan su-aala noocaas oo kalea rasuulkiina maxameda muuse iyo nabi muuse su-aalihii la weydiiyey oo dadkii la joogay ay weydiiyeen oo aada u foosha xumaay waxaa ka mid a inay dhaheen arina allaha jahratan ilaahay si cad noo tus ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha markay soo mareen dad asnaam caabudaaya inay dhahaan ilaah noo samey oy rabaan in ilaahye loo sameeyo asnaamye loo sameeyo ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha haddii saas lagu fasiro aayadda oo yahuuday ka warramay la yidhaahdo waxaa ishkaal ka imaana rasuulakumaa la yidhi yahuudna nabiga calayhi salaatu wasalaam waaba inkirsanaayeen waxaa laga wadahay dhan culimmadu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yahuudduba ha inkirsanaadeen nebinimadiisee laakiin haddana waa rasuul ilaahayo maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau rasuul u ahaa jinni iyo insiya thaqalaynko dhan baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam marka rasuulu xaqiiqatan u ahaa culamada qaarna waxay dhahaan waxaa loola jeedaa saxaabadii nabiga iyo muminiintiyaa lagula warramaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi iyo muminiintiyaa lagula warramaa oo markii nasakha iyo waxyaabaha la midka laga warramay aa waxaa dadka qaarkood kusoo dhacday muslimiinta ah la yidhi inay nabiga wax ka weydiiyaan bal xikmadaha keeni kara wixii shalay leesfaray in maanta leeska reebo wixii shalay leeska reebay maanta in leesfaro waxa keeni kara iyo nasakha nuucaan oo kalea waxa keeni kara iyo xikmadahaas inay nabiga wax ka weydiiyaan marka ilahi wuxuu yidhi am bal iska daayo turiiduuna turiiduuna ma waxaad doonaydaan muslimiinay ama yahuudey an tas'aluu inaad warsataan ood weydiidaan rasuulakum rasuulkiina su'aalan saasaa loo soo qadara su'aalan su-aal inaad weydiidaan oo midla maa su'ila muusa muuse wixii la weydiiyey oo kala min qablo hadda ka hor iyo idinka hortiin su-aalo su-aalo madax adeeg ah oo su-aalo doqoneed ah miyaad rabtaan rasuulkiina inaad weydiidaan waman yatabadel ilkufra ilahi wuxuu yihi qofkii kufriga ku bedasha biliimaani iimaanka ku bedasha oo iimaanka bedelkiis kufriga gaalnimo qaata faqad dalla kaasu waa lumay sawaaa sabiili sawaaa asabiili waddadii toosneedu ka lumay waa layidhi sawaaa asabiili waddada bartankeedu ka lumay bartankii ciddii dhinac uga leexataahu ay ama ifraad la imaanaysay ama tafriid la imaanaysay ayuu qofkaasu ka lumay waa layidhi wadda kathiirun min ahli lkitaabi wadda waa jeclaaday kathiirun in badan oo min ahli lkitaabi ahlukitaabka ka mida low yaruduunakum ay an yaruduukum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina kadib kufaaran xaalaad tihiin ama kufaaran idinka haysiiyaan xasadan xasad dartiis oo min cindi anfusihim ka ahaaday min bacdi maa tabayana lahum lxaqu markii xaqu u cadaaday kadib facfuu iska cafiya wasfaxuu xataa yaatiya allahu biamri ina allaha calaa kulli shayin qadiir meeshaan ilahi wuxuu uga warramay subxaanahu watacaala waxyaaba ku saabsan cadaawadda ahlu kitaabku ay u haayaan dadka muslimiinta ah iyo xasadkoodu meesha uu gaaray markaasuu ilahi wuxuu sheegay in ahlu kitaabka in badan oo kamiduhu ay jecel yihiin oo ay ku riyoonayaan oo mar walba ay ku taamayaan in dadka muslimiintaah ay ridoobaan oo diintooda ay ka baxaan arrintaasoo ku dhaqan diineed aan ka ahayn arrintu ay ka tahay xasad darteed ay ka tahay ilahi marka wuxu yidhi wadda wow jeclaaday kathiirun in badan oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid a wuxuu jeclaaday low yaruduunakum ay an yaruduukum inay idiin celiyaan muslimiinay min bacdi iimaanikum iimaankiina kadib kufaaran xaalaa tihiin inay idin celiyaan idinkoo kufaar ah ayay jecel yihiin kufaaran xaalaad ka dhige ama waxaad dhihi kartaa kufaaran mafcuulkii labaadaad ka dhigi kartaa oo radda bimacnaa sayara ayaad ku fasira markaas oo waxaad leeda wadda waa jeclaada kathiirun in badan oo min ahli lkitaabi low yaruduunakum ay an yaruduukum inay idinka ahaysiiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina kadib kufaaran gaala idinka ahaysiiyaan xasadan a ilaah yidhi xasad dartiis min cindi anfusihim xasadkaasoo min cindi anfusihim nafiyaashooda iyo nafahooda agtooda ka ahaaday oo aan aysan kitaab ilaahay ka akrinaynin oo wuxun diin iyadoon ka ahaynay saas yeelayaan arrintan waxaa ku kalifayo waa xasad xasadkuna maaha wax kitaabkii towraadaha ugu yaalla maaha iyo injiil ugu yaalla oo ay kitaabkii ay ka soo qaadanayaan maaha waxay diin ahaan u aaminsan yihiinna maahanoo wuxuu ay isleeyihiin ilahay ugu dhowaada ee waa wax naftooda ka yimid oo xasad ah oo idiin diidan yihiin khayrka wanaagga iyo inaad ilaahay subxaanahu watacaala aad rumaydaan nabigiisa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad kaalmaydaan ood raacdaan calayhi salaatu wasalaam aakhirana aad hallujanno noqotaan adduunyadana aad noqotaan dad mustaqiimiina intaasay idin quuri la-yihiina ilahay yidhi subxaana watacaala dariiqii xaqaha iyaguna waa diideen oo waa aadi waayeen oo waa qaadi waayeen muslimiintiina waa u quuri la-yihiin xasadan min cindi anfusihim xasad dartiis ayay saas u yeelayaan oo min cindi anfusihim nafahooda agtooda ka ahaaday min bacdi maa markii kadib ayay jeclaanayaan inay gaalnimo idiin celiyaan tabayana lahum ayaga oo u caddaaday alxaqu xaqu oo u caddaaday dadka waxaan xumaantaan waxa ku kalifayo jahli maaha ee iyagoo cilmi u leh in nebigu uu nabi ilaaheeya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifooyinkii nebigii kitaabkoodu uu sheegayana nabiga ay ku dhammaystiran yihiin iyagoo og qur-aankuna inuu xaq yahay iyagoo og ayay haddana waxay jecel yihiin adinkii qur-aanka rumeeyey nabigana rumeeyey calayhi salaatu wasalaam inaad ka laabataan rumayntii qur-aanka iyo nabiga inaad ka laabataan oo sidoo kale gaalo u noqotaan ilaahay marka wuxuu yidhi facfu iska cafiye iska cafiyo inaad dishaan ama garaacdaan ama aad ciqaabtaan iska cafiye iska daaya yahuudda idinla degan wasfaxuu safxina iska sameeyo ka jeesta cafiskiiyo safxiga waxa udhexeya waxay dhahaan culamada qaar cafisku waxa waaye waa in qofka ciqaabtii ay mudneed laga daayo safxiguna waxaa laga wadahay dheheen waa inaan la dhaleecaynoo aan lagu dhaleecaynin wixii ay samayday oo xumaan ah marka ee ciqaabtay mudnaayeen oo ama dil ah ama waxyaabihii la midka ahaa iska daaya oo iska cafiya oo iskaga adkaysta oo iskaga dulqaata waxyaabaha xumaanada hoy idinkula kacayaan wasfaxuu kana sii jeesta xataa ya'tiya allaahu ilaa ilaahay uu kala imaanayo biamrihi amarkiisa uu kala imaanayo waagii dambena xukunaa lagu rido qaarna waa la cayriyey yahuuddii magaalada madiine deganeed oo magaalada madiine waa laga raacdiyey oo waa laga barakiciyey waa laga qaxiyey qaar ka midana waa lagu laayey waa lagu baabi'iyey sida reer bani qurayd oo kale in allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay walba dhammaantii qadiirun waa mid awoodo inuu kuwan duleeyo oo baabi'iyo ilaahi subxaana wa tacaala waa mid awooda wa aqiimuu toosiyana asalaata salaada toosiya wa aatuu bixiya azakaata wamaa shaygii tuqadimuu aada hormarsataan lianfusikum nafihiinna aada hormarsataan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu waa helaydaan cinda allahi alla agtiisa ina allaha allana bimaa shaygii tacmaluuna aad samaynaysaan basiirun waa midku cilmi badan ilahay marka wuxuu yidhi muslimiinay iska cafiya oo iska saamaxa kuwaas ilaa ilahay amarkiisa uu kala imaanayo wa aqiimu salaata salaadiinana ku mashquulo salaada toosiya wa aatuu bixiya azakaata sakadana bixiya wamaa shaygii tuqadimuu aada hormaridaan lianfusikum aada hormaridaanna ood hormarsataan oo min khayrin khayrana tajiduuhu waad helaysaan sheegaas cinda allaahi ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan asagoo intii aad markaad bixinayseen ou ahaa isagoo ka badan ina allaha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan basiirun waa midku cilmi badan oo og wa qaaluu waxay dhaheen gaaladii lan yadkhula aljannata jannada ma galayo ilaa man kaana huudan cid yahuud ahaata mooye ow nasaara ama kirishtaan ahaata mooye tilka taasi ilahay wuxuu yidhi amaaniyuhum waa hididuulooyinkoodii qul haatuu waxaa tidhahda la imaada burhaanakum in kuntum saadiqiin balaa haa cidaan yahuud ahayn iyo nasaaro ahayn waa ay gelee jannada man cid aslama hogaamiya wejho wejigiisa lilaahi walxaal huwa muxsinun ou yahay falahu kaas waxaa usugnaaday ajruhu ajirkiisa usugnaaday cinda rabbihi walaa khawfun calayhim walaa hum mana ahanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonahay meeshan ilahay haddana wuxuu ugu warramay subxaana wa tacaala waxyaabihii xumaanada ahaa oo ay ku dhaqmi jireen yahuudda iyo nasaaradu iyo reer banu israa'iil ilahay marka wuxuu sheegay reer banu israa'iil inay aaminsanaayeen cidan ayaga aha inaysa jannada gelaynin nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisu iyo keyrkood waxay aaminsanaayeen inay kulligood wada ahlunaar yihiin saasay sheegi jireen ayaguna ay kulligood ahluxaq yihiin saasay ku andacoonayeen xaqiiqada amarkana way ogaayeen inay saas khilaafsan tahay marka waxyaabaha tacasubkooda ou gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa inay saatan yidhaahdaan ilaahay wuxuu yihi marka waqaalu waxay dhaheen reer banu israa'iil lan yadkhula aljannata jannada ma galaayo qiyaamaha ilaa man kaana huudan cid yahuuda maahanoo yahuud noqota mooye ow nasaara ama kirishtan noqoto nasaaro noqoto mooye ilahay marka wuxuu yidhi tilka taasi amaaniyuhum waa hididiilooyinkoodii iyo waxyaabihii ay iska tamaninayeen waxay hi- iska hididiilaysanayeen oo iskaga taamahayeen oo aan daliilka waafaqsanayn waay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow haatuu la kaalay oo la imaada yahuud iyo nasaaroy burhaanakum xujadiinna la imaada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run ku sheegaa yahuud iyo nasaare cidaan ahayn inaysa jannada gelaynin haddaad run ku sheegaydaan inay muslimiintu ay dhammaantood wada ahlu naar yihiin adinkuna aad ahlu janna tihiin maxaa intaas idinkugu daliilah kitaabkii towraada ka akhriya injiil ka akhriya ee waxa arrintaas caddaynaya keena ballan aad ilaahay arrintaas kula gasheen keena hadal ilaahay keena hadal rasuul keena maxaa u daliila arrintaas ilaahay marka wuxuu yidhi balaa inaysa cidan yahuudahin jannada gelayn iyo nasaara aan ahayn inaysa jannada gelayn iska daayo waa ay gelee waay warkaas waa been kadibna ilaahay wuxuu yidhi man aslama ciddii hogaamida wajhahu wejigiisa oo u dhiiba lilaahi alla u dhiiba oo alla keligii caabuda walxaal huwa muxsinun uu markaas alla keligii uu caabudaho wejigiisa hogaaminaana muxsin ou yahayo mid acmaashiisa hagaajinaya ou yahay acmaashiisu ay toosan tahay oo wuxuu ilaahay dartiisa ay ka yihiin oo sidoo kale dariiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu falahu camaluhu ay waafaqsan yahay falahu kaas waxaa u sugnaaday ajruhu ajirkiisa cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa ugu sugnaado waa ahlu janna kaasi walaa khowfun wax cabsiyuuna calayhim dadka nuucaasa korkooda ma ahanin walaa hum mana ahanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaya saad marka sheegteen oo ah in yahuud iyo nasaara keliya ay jannada gelayso sax maahana jannada waxaa gelaya dadka saas ku sifooba dadkaas haddii adinku aad ka mid noqotaan jannada waa gelaydaan haddaad ka mid noqon weydaanna jannada geli maydaan ciddii uun saas ku sifowda ayaa jannada gelayda sifadaas marka qofkii ku sifowdaah waa ahlu janno qofki ku sifooy waayana ahlu janno maaha darsigeennina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilahi atowfiiq